mar weliba maalinta ka dambaysa waxaa isa soo taraya qayladhaanta la xidhiirta fashilka uu wajahayo duulaanka cusub ee magaciisa loo soo gaabiyo ee yuusomiyo maalgelin la-aanta haysata ilaa heer ay gaartay inay soo hadlaan dowladihii shisheeyaah ee ciidamadooda joogeen soomaaliya dowladahan ayaa dalbanaya in laga bixiyo lacag gaaraysa sagaashan iyo saddex dhibic sagaal milyan oo dollar taas oo ah deyn ka timid duulaankii fashilma ee atmis ee magaca loo bedelay waxay sheegeen xukuumadahan ciidamadooda gardarada ku jooga soomaaliya in daymahan isbiirsaday ay khatar gelin karaan kalsoonida iyo joogitaanka ciidamadooda ku sugan gudaha soomaaliya xilli weli la raadinayo ciddii maalgelin laheed howlgalka cusub ee lagu magacaabo ee yusom haddii aan u imaano sida loo ka leeyahay deymahan dowladahan waxay kalyihiin uganda oo lagu leeyahay soddon iyo afar dhibic shan milyan kenya oo lagu leeyahay toban iyo shan dhibic toddoba milyan etoobiya oo lagu leeyahay lacag gaaraysa toban iyo toddoba dhibic laba milyan burundi oo lagu leeyahay toban iyo sideed dhibic hal milyan waddanka jabuuti oo isna lagu leeyahay sideed dhibic saddex milyan khubro militari oo dhun dolola duulaanka soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in saameyn weyn ay ku yeelatay shisheeyaha deymaha lagu leeyahay iyadoo la filayo kulan ku saabsan deymaha lagu leeyahay ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya uu ka dhici doono magaalada dooxa ee dalka qatar ciidamada shisheeye ee midabyada kala duwan leh ee duulaanka ku jooga waddanka soomaaliya ayaa wajahaya dhaqaalo yari bahsan taasoo keentay inay mar weliba ay gacmaha u horsadaan dowladaha reer galbeedka